بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار انت كذب عن كسو جرني كتابكي الأربعون النووية شرحي شي محمد صالح العثيمين وعن سوق قارني الحديث الثاني والعشرون حديث كاللبائي لباتنات عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة قال نعم رواه مسلم جابر بن عبد الله وحال قوري الله كرع للنقضة إن ورسولك ويدي صلى الله عليه وسلم أو يري bal ka waran rasuulkii allow haddii aan dukado salaadaha faradka ah oo alla igu waajibiyey oo bisha ramadaanna aan soomo oo xalaashina aan xalaal ahaan ka ictiqaadiyo lana imaado culamada qaarkoodna xalaashii waasic bay ka dhigeenoo waajibkii iyo sunnadii iyo mubaaxii kulligood soo gelayaana yidhaahdeen waxaramtu alxaraama xaaraantina aan ka ictiqaadiyo inay xaaraan tahay oo aan ka fogaado marka macnaha waajibaadkiina wuu la yimid waxyaabihii alla ka reebana waa uu ka joogsaday walam asid calaa daalika shay-an oo aanan intaa wax ku darin macnaha salaadihii faradkaayo shanta ahaa sunnooyin ku dari maaha soonkii ramadaankana soon sunnaa ku dari maayo waay macnuhu ee macnaheedu ma ahan inaanu waajibaad kale la imaanaynin waajibaadkii kale ee sharciga ah inaanu la imaanaynin maaha ee wuxuu ka hadla hadda kuwan uu hadda sheegay oo salaaddii iyo soonkii ah yuu leeyahy sunnooyin ku dari maayo macnuu waa saas oo xalaashina aan xalaal ahaan ka ictiqaadiyo xaaraantiina xaaraan aan ka ictiqaadiyo kana fogaado oo waxaa loo isticmaalaa mararka qaarkood xalaashii wuu xalaaleeyey xaaraantiina maaragtay waa xaaraantinimeeyey waxaa loo isticmaalaa macnaha xaaraantii buu ka fogaaday waay xalaashina waa la yimid waay oo waa curfi maaragtay layska yaqaano mararka qaarkood haddii la yidhaahdo fulaanun laa yuxarimu alxaraam macnaheedu maaha ma ictiqaadsana in ani waxaan xaaraanayn ilaa haddaan haddaanu ictiqaadsanayn wax xaaraantinimadooda laysku waafaqsan yahay oo maaragtay majmuuc caleyhi ah dee markaa oo wixiina cilmi uu leeyahay waa wax diinka looga baxaba ee waxay ka wadaan waa nin maaragtay macsida ku dhaco aan is-ilaalin oo aan diinta ku toosnayn bay ka wadaan laa yuxarimu alxaraam hadday yirahdaan marka qaarkood marka haddii aanan intaa marka wax ku siyaadinin adkhulu ljanna yacni adkhulu ljanna ma gelayaa waayo macnuhu jannadu jannadii ma gelayaa qaala wuxuu yidhi rasuulku sal ll slam nacam haa waad gelaysaa waay haddii intaa lagaa helo muslim baa wariye xadiidka nawowi waa uu fasiray xaaraanta la xaaraantinimeynaayo wuxuuna yidhi wamacnaa xaramtu alxaraama ijtanabtuhu yani xaaraantii yaan xaaraantinimeeyey macnaheedu waa maxay waan ka fogaada waay wamacnaa axlaltu alxalaala facaltuhu muctaqidan xillahu waxaan sameeyey xalaashii oo aan la yimid anoo ictiqaadsan xalaalnimada waxaas aan samaynayo shibnu uthaymiin wuxuu leeyahay jaabir wuxuu yidhi nin baa rasuulka weydiiyey sala alla alay slam ninkaa marka rasuulka sal ly slam wax weydiinaya wuxuu leeyahay sheekh ibnu uthaymiin annagu uma baahnin inaan ogaano cayntiisa waa hebel wax gaara ka faa'iidi mayno laakiin nin baa weydiiyey rasuulka sal ly slam maqsuudku waa maxay yacni su-aashiina waa haysannaa jawaabtiina waa haysannaa intaa hadda aan u baahannahay waa taa laakiin hebel buu ahaa hadda wax weynu noogama xirnuu leeyahay oo maqsuudka weynu waa maxay waa wixii dhacay uma baahnin marka inaan isku dhibno inaan fatishno baarno aan idhaahno war ninka su-aasha weydiin ilaa ilaa inaan keennaa marka sheikhu wuxuu leeyahy waa soo istitnoona wuxuu leeyahay ilaa haddii maaragtay sheegiddiisa oo magaciisa in lasoo helo ay ka dhalanayso in xukunku wax iska bedelayaan oo qofku marka xaaladiisu say tahay iyo yani duruuftiisu say tahay iyo maaragtay wax ku dhismaayaan marka waa loo baahan yahay in asaga cayntiisii la garto meeshan uu yidhi ara-ayta bimacnaa akhbirni waay rasuulka allow bal ii sheeg buu yidhi haddii aan sidaas saa sameeyo jannada ma gelaya meeshan uu yidhi haddii aan salaadihii faradkaa dukado salaada faradka waxaa laga wadaa buu leeyahy shiikhu waa shan salaadood oo maalinkii iyo habeenkiiba la dukado sida alla uu yidhi ina asalaata kaanat cala almu'miniina kitaaban mawquutaa salaaddii waxay ahaatay dadka mu'miniinta korkooda farad iyo waajib la waqtiyeeyey oo alla uu maaragtay waqti u yeelay oo aan la dhaafi karin yacni salaada fajarku waqti bay leedahay salaada duhurku waqti bay leedahay casirku waqti buu leeyahay maqribku waqti buu leeyahay cishuhu waqti buu leeyahay waana la yaqaana oo sharciga waa lagu yaqaana marka sidaa rabta iskama yeeli kartid salaaddu waqti bay leedahay alla uu jideeyey waa in waqtigeedii lala yimaadaa shuruuddeedii arkaanteediina dhammaystiraa sheikhu wuxuu leeyahay shantaas salaadood wixii ka soo haray waajib maahan buu leeyahay ilaa inay jirto sabab keensanaysa moogi taasna waxaa lagu ogaanayaa in si fiican loo fiirsado wuxuu leeyahay shiikhu meeshan ninkan saa'ilkaahi ee su-aasha weydiinaya uu yidhi ramadaanka aan soomo yani bishii la yaqaano waay oo la soomaayo waa bisha sagaalaad ee sanadka hijriga ah oo lagu xisaabiyo bisha cirka ka soo baxda soonkuna luqad ahaan waa in wax walba laga joogo sharci ahaanna waa maxay waa in laga tago waxyaabaha soonka jebiya laga bilaabo fajarku markuu soo dhasho ilaa ay qoraxdu ka dhacdo iyadoo laga wado caabuud alla la caabudaayo meeshan aan leenaha buu leeyahy shiikhu iyadoo laga wado caabudaed alla la caabudaayo oo alla loogu taqarubayo loogu dhowaanayo ile waa wax alla kugu waajibiye waxaa ku baxaaya buu leeyahay hadduu wixii la cunaayey iska dhaafo ama la cabaayey ama wixii macnaha iftaarka keenayo iska dhaafo kulley hadda cuntadii cabidii yaa laga wadaaye gaar ahaan weliba maaragtay cuntadaad moodaa in laga wado ximyatan linafsihi isagoo maaragtay iska ilaalinaya yani cuntada badan iyo wax noocaas oo kale ah cuntada dhibkeeda iyo wax noocaas oo kale ah yuu iska jiraa markaasuu leeyahay waan ka joogsanayaa cuntada muddo maaragtay labaatan saacadooda oo kale danuu ka leeyahay ama dhakhtaradii baa dhici karta mar qaarkood inay yirahdaan masalan iska dhaaf ama hase haddii kale yani caafimaad ahaan iyo wax noocaas oo kale ah yuu maaragtay u sameynaa waxaas oo wixii la cunaayay uga joogaya taasi marka ma noqonayso soon sharciga ma noqonayso maalinkii o dhan ba yaanu wax cunin waxna cabin wixii soonka jebinaayana iyo aanu ku dhicin meesha niyadaa loo baahan yahay marka marka la rabo in wax la qeexo waxaas in wax sharciya ay yihiin waa in maaragtay lagu daraa waa in qasadku uu yahay alla caabudid waa in wax loola yimaado ficilkaa la samaynaayo ama tarkigaa laga tegaayo waa in loola yimaado in alle loogu dhowaanaayo oo qofku maaragtay uu ictiqaadsan yahay waxaan alla inuu ku waajibiyey waxaana alla uu ka reebay oo uu saas maaragtay u samaynayo ficilkii ama nahyigi nahyigin wixii laga reebana uga tegaayo ficilkiina uula imaanayo waa tacabud meeshan waa axlaltu lxalaala uu yidhi ninka wax su-aalayana macnaha xalaashii aan sameeyo oo aan la imaado anoo ictiqaadsan inay xalaal tahay axlaltu marka saasaa laga wadaa buu leeyahy sababtoo ah qofka haddii la yidhaaha axalla shaya carabi ahaan laba macnay leeduu leeyahay sheekh bin uthaymiin macnaha koowaad waa maxay in la ictiqaadiyo in waxaas ay xalaal yihiin macnaha labaadna waa maxay waa in lagu camal falo meeshan uu weydiiyey rasuulka sal uu leeyay waxaramtu xaraamana xaaraanti aan macnaha xaaraan ka dhigo yani xaaraanti baan ka fogaaday waayo macnuhu anigoo haddana ictiqaadsan xaaraantinimada waxaas iyo in alla uu iga xaaraantinimeeyey laakiin nawowi allah u naxariistay wuxuu leeyahay markii uu xadiidka soo arooriyey kadib xaaraanti kuma xirin oo kuma qeydin inuu qofkii ictiqaadsan yahay xaaraantinimadii ee wuxuu ka hadlay uun xalaashi buu ka hadlo wuxuu yidhi wuxuu xalaashi u sameeyey معتقدا حله سواء إني حلال تاي اعتقاد لكن مركو حرانتا كهدلاي ما دين سوى اعتقاد سن وحن إني حرانيين مركو sababtu waa maxay marka sheekh muslimin wuxuu leeyahay maxaa yeelay wuxuusaa u dhihi waaye shiikhu uga hadli waaye u dhihi waaye muctaqidan taxriimahu sababtoo xaaraantii laga fogaadahay sideedaba waa faa'iido waa khayr yaanuba ictiqaadinin inay waxaan xaaraan yihiin laakiin hadduu maaragtay ictiqaadiyo waxaan inay xaaraan yihiin ka tegidda uu ka tegay xaaraantii yaa cibaado noqonaysa sababtoo ah wuxuu uga tegay ictiqaadka uu ictiqaadsanya waxaan inay xaaraan yihiin marka qofka muslimka marka laga hadlaayo oo la leeyahay lam yactaqid annahu xaraamun macnaheedu waa maxay markaas uusan istixdaaraynin uu xaaraanta ka tegaayo oo mathalan fawaaxishtii marka uu ka dheeraanayo oo kale yani maskaxdiisa kuma jirto waxaan alla kaa xaaraantinimeeyo sidaa darteed ba uga tegaysa kuma jirto ee umaba soo jeedaba umaba ka mashquulsan yahaba marka khasaare ma qabyo oo de shar kuma aanu dhicin laakiin ka tegidda uu ka tegey ajir ka heli maayo macnaheedu ma aha inaanu mathalan zinadii xaaraantinimadeeda ictiqaadsanayn maaha ama xatooyadii xaaraantinimadeeda ictiqaadsanayn maaha ee markaasaanu ku fekerayn macnaa markuu ka tegaayo yaanay marka maskaxdiisa kusoo dhacsanayn inuu alle ugu dhowaanayo ka tegiddan uu xaaraanta ka fogaanayo tusaalu keena shiikhu wuxuu leeyahay ninbaa wuxuu ka fogaaday khamra cabidi laakiin isagama dhaafin khamradii yacni xaaraan waayo darteed ee yacni naftiisaan jeclaynba qofka marka madembiya loo qoraayo maya looma qoraayo laakiin hadduu ka tago khamradii cabitaankeeda isagoo ictiqaadsan xaaraantinimadeeda oo uu alla dartiina uga tegaayo ajir buu ka helayaa ka tegitaankaas buu ajir uga helayaa dad badanun arrintaa kuma baraarugsana intaa ka badanna waan kasii hadli doonaa uu leeyahy sheekhu marka aan fawaa'idda maaragtay aakhirkeeda marayno oo xadiidka lagala soo baxaayo meeshan uu yidhi ninkan saa'ilka ah ee rasuulka sal slam wax weydiinaya adkhulu ljanna yani wuxuu ka wadaa a adkhulu ljanna macnaha hamzatu listifhaam yaa u qadaran yani jannadii ma gelayaa buu leeyahay ile waa su-aal wuxuu jannaduna waa daartii nicmada waa gurigii nicmadu ku dhammaystirneed ee alla uu u diyaariyey dadka muttaqiinta ah ee asaga ka cabsada waxaana jannadaa ku jira waxaanay ili arag dhegina maqal qalbi bani aadanna aan ku soo dhicin jannada waxaa laga helayaa faakiho iyo geedo timireed iyo maaragtay rumaan iyo hilib iyo caano iyo biyo iyo malab marka waxyaabaha laga helaayo jannada ee naloo sheegay ee qur-aanka iyo axaadiistaba lagu sheegay ee jannada laga helo xagga magaca adduunyada wixii la yaqaano waa isku magac waa isleeyihiin oo waxaa la leeyahay mathalan waa timir waa hilib waa biyo waa caano waa malab yaa la leeyahay waa faakiho laakiin dhabnimadii wixii waa iskhilaafsan yihiin aad bay u kala duwan yihiin maxaa marka daliil u ah waa alla qowlkiisa uu yidhi falaa taclamu nafsun nafi ma oga maa ukhfiya lahum dadka mu'miniinta ah waxa loo qariyey ee dib loogu dhigay oo min qurati acyunin wax indhahoodu ay ku qabowsadaan ah oo qalbigooda uu ku waasic noqdo nafi ma oga lamaba ogaba waa wax alla u qoriyey waa wax alla u qariyey culamada qaarkoodna waxay yidhaahdeen akhfaw acmaalahum fa akhfa allaahu thawaabahum wixii ay samaynayeen oo alle ugu dhowaanayeen oo acmaashii saalixa ahayd yay qarin jireen ila allay ugu dhowaanayeen ma og tahay ajir bay ka rabaan markaasaa alla u qariyey thawaabkii uu siinayay dadku waxba kama oga marka wuxuu kaloo yidhi alle wuxuu yidhi marka alle xadiis qudsi sidii ku soo aroortay acdadtu licibaadiya asaalixiina maa laa caynun ra'at walaa udunun samicat walaa khatara calaa qalbi bashar addoommadayda wa wanaagsan waxaan u diyaariyey waa jannada dhexdeeda ma og tahay waxaanay ili arag dhegina maqal qalbi bani aadanna aan ku soo dhicin bukhaari muslim baa wariyey ibnu cabbaasna waxaa laga wariyey inuu yidhi laysa fi ddunyaa mima fi alaakhirati ama mima fi ljannati ila alasmaa yacni magacyada uunbaa ka dhexeeya moogiye xaqiiqadu waa kala duwanta meeshan uu yiri rasuulku sal l slam nacam haa buu yiri rasuulku sal l slam jannada waad gelaysaa buu yidhi waa marka xaraf lagu jawaabo carabi ahaan iyadoo la sugaayo wixii la isweydiiyo maaragtay lasi su-aalay marka nacam tadkhulu ljanna waay macnuhu haa jannada waad gelaysaa waay macnuhu yani nacam keliyuu ku hadlay rasuulka sal sl laakiin macnuhu waa maxay tadkhulu ljannana waa la socotaa oo marka qaarkood a jawaabtii maaragtay yani su-aashiyaa ku dhex jirta oo macnaha waxay yidhahdaan asu-aalu mucaadun fi ljawaab jawaabtii la bixiyey yaa su-aashii oo dhanna ku jirta hadday sadar dhan ahayd sadarkii oo dhan adoo sheego kale lamid haddaad nacam ku jawaabto faa'iidooyinka marka xadiidka laga qaadanayo faa'iidada koowaad dadaalkii ay saxaabadu allah ka raali noqdee ku dadaali jireen inay rasuulka sal ll slam wax weydiiyaan faa'iidada labaad ee xadiidka laga qaadanayo waxay tahay caddayn la caddaynaayo yoolka saxaabadu waxa uu ahaa iyo waxa ay hiigsanayaan waxa ay iyagu hiigsanayaan ahayd jannadii si u geli lahaayeen maaha in xoolahoodu bataan maaha ilmahoodu inay bataan maaha inay adduunyada ku nicmaystaan oo ku raaxaystaan sidaa darteed markii nin saxaabiyii uu rasuulka sala allahu alay salama howl u qabtay adeeg buu u qabtay rasuulka sala alla ly slam markaasaa ninkiibaa rasuulku sal l slm wuxuu ku yidhi is'al maadaa turiid yani wixii aad doonto iweydii buu yidhi qaala wuxuu yidhi as'aluka muraafaqataka fi ljanna waxaan ku weydiinayaa buu yidhi inaan jannadii rafiiq kugula noqdo oo meesha aada joogto aan joogo hadda wax kalema aanu dalbin marka sida shiikhu uu leeyahay adduunyo ma aanu weydiisanin rasuulka sal ll ly slam xoolo badan iyo ilmo badan iyo waxaas dantiis ma ahayn marka saxaabigaas waxaa la dhihi jiray rabiicatu bnu kacb al aslami oo subxaan allah yani siduu rasuulka sal slm ugu adeego yuuba maaragtay ka ag dhowaan jiray waan maaragtay yani xaafadahan wax ka seexan jiru leeyahy mar baan marka weese u keena buu yidhi iyo dan uu lahaa rasuulka sal markaasuu wuxuu ugu yidhi wax weydiiso markaasan waxaan ku yidhi buu leeyahay as'aluka muraafaqataka fi ljanna waxaan ku weydiisanayaa jannadii inaan rafiiq kula noqdo oo aan kula joogo markaasuu wuxuu yidhi rasulka sal slam aw hayra daalika ama wax kale arrimaad wax kale weydiisataa sababto waa weyntaa moogta rasulka sal meesha uu joogay jannada darajadaa aadka u sarraysa inaad la joogto howl sahlan maaha wax kale maad sheegtid oo kale waa macnuhu qultu huwa daaka taas uun baan anugu rabaa buu leeyahy qaala wuxuu yidhi marka rasuulku sal l slam faacinnii calaa nafsika bikahrati sujuud naftaada iigu kaalmee sujuud badnaan macnaha salaadda inaad badiso macnaha salaaddii markaad badiso waxay taas ku dhaxalsiinaysaa darajaad inaad hesho yani qof waxaad noqonaysaa yani shaqaysta baa noqonaysa macnaha asbaabti la imaan waayo macnuhu markuu qofku salaadda badiyo sujuudiisna waa badanaysaa ila xadiidkii wuxuu ahaa aqrabu maa yakuunu alcabdu min rabbihi wahuwa saajid marka uu addoonku ugu dhow yahay rabbigiis waa marka uu sujuudsan yahay marka sheekh ibnucaymiin wuxuu leeyahay ninkaani ma weydiisanin lacag iyo xoolo iyo guryo iyo beero ee wuxuu weydiista uun jannadii keliya taasoo ku tusinaysaa sida maaragtay himadoodu ay u sarraysay oo meel sare ugu xirnayd faa'iidada saddexaad ee xadiidka laga qaadanaya waxay tahay qofku hadduu ku gaabsado salaaddii faradka ku ahayd oo aanu salaada sunnaa ku darin inaan maaragtay la ceebeyn karin ama la eedeyn karin oo jannadiina aanu saa ku weyneynin hadduu sunnooyinka badin waayo sababto ninku wuxuu yidhi ara-ayta idaa sallaytu lmaktuubaat haddaan salaadihii faradka igu ahay waajibka igu ahay aan la imaado ka waran buu yidhi mogta haddii marka qof uu macnaa war keeno oo uu yidhaahdo imaam axmed baa wuxuu ka yidhi qofkii watarka ka taga huwa rajulu suu waa nin xun buu yidhi laa yanbagii an tuqbala lahu shahaada in xataa maragiisa la aqbala ahi munaasab maaha buu yidhi sheekh ibnu uthimiin wuxuu leeyahy waxaan ku jawaabaynaa buu yidhi qofku inuu yahay macnaha qof xun oo sidii la rabo aan ahayn oo naqsi ku jiro rajul suu moogta waxaasoo dhan baa soo gelaya moogta maaha macnaheedu inuu moogta mujrim iyo yahay iyo wax noocaas oo kale macnaheedu maaha mararka qaarkood rajulu suu macnaa waa qof wax ka qaldan yihiin waa qof naaqis iyo wax noocaas oo kale laga wadi karaa marka sheikhu wuxuu leeyahay yani rajulu suu ahaanshada uu yahay ma kicelinayso jannadii inuu galo yani waa xun yahay qofku waa sax watarkii buu ka tegey isagoo watarkuna maaragtay aanu sii dhib badnaynba oo hal ragca ugu yaro hal ragca uu dukan karay markuu cishaa dukado kadib taasoo kutusinaysa qofkaasi maarata qof dadaalaya inaanu ahayn sababtoo ragcooyin fara badan dukan lama dhihin ee hal ragco keliyaa laga rabay markaasuu haddana iska dhaaf laakiin macnaheedu maaha inaanu janno gelaynin maaha macno faaidada afaraad ee xadiidka laga qaadanayo waxay tahay in salaaduhu soonkuna waa la mide ay yihiin sababihii lagu gelaayay jannadii waxaana ka sugnaaday rasuulka sal ll slam in qofkii bisha ramadaan sooma isagoo u soomaya rumayn uu alla rumaysan yahay iyo in alla uu ku waajibiyey soonkan ajirna ka raadsanaya oo aan dana kala lahayn gafara allahu lahu maa taqadama min denbih alla wuxuu u dhaafaa wixii dembi ahaa ee hore uga dhacay bukhaari muslim baa wariye xadiidka marka waa sax arrintaasi in salaadii soonkii ay ka mid yihiin asbaabihii jannada lagu gelaayay laakiin qofku hadduu sababka la yimaado waxaa looga baahan yahay inuu iska ilaaliyo waxa maanic la yidhaahdo mawaanic wax la yidhaha jira mogta waxna wixii waxay sabab u yihiin inaad wixii ku hesho waxna waa wixii maaragtay kaa celinaya waxyaabihii marka kaa celinaya jannadii waxaa ka mid a in kabaa'irtii lala yimaado oo nusuus fara badan oo tusinaysaa jirta haddii kabaa'ir lala yimaado in maaragtay jannadii qofkii uu weynaayo oo ay ka mid tahay cuquuqul waalideynki oo kale wuxuu yidhi rasuulku sal ll ly slam laa yadkhulu ljannata qaatic jannada ma galo qofkii riximkiisa gooya wuxuu kaloo yidhi rasuulku sal ll ly slam laa yadkhulu ljannata man fii qalbihi midqaalu daratin min kibrin jannadii ma galo qof qalbigiisa wax yaroo isla weynihii ay ku jirto waxyaabaha maaragtay jannada geliddeeda xataa qofka u diida waxaa ka mid a inuu maaragtay dhinto iyadoo dayn lagu leeyahay oo aan laga bixinin waxaa ka ansaxday rasuulka sal ll ly slam inuu maalin salaaddii dukaday markuu dukaday yuu dadka soo qaabilay markaasuu yiri reer hebel wax ma ka joogaan yacni jufo hoose buu weydiinayaa markaasay aamuseen reer hebel wax ma ka joogaan ninbaa markii dambe wuxuu yiri waa kanaa fulaan markaasuu wuxuu yidhi war saaxiibkiin macnaha waa qofkii idinka dhasha waa moogta albaabkii jannaduu ku xabisan yahay jannada inuu galo waa loo diiday bidaynin kaana caleyh dayn lagu lahaa dartii yaa jannadii loogu diiday markaas nin baa wuxuu yidhi calaya daynuhu faqadaahu daynkiisa anuu isaaran yuhu yir anaa bixinaya buu yiri wuuna ka bixiyey marka wuxuu weydiiyey hadda saa'ilkaani acmaasha lagu helo jannadii buu weydiiyey markaasuu weliba wuxuu ku dara macnaha inuu xaaraanta ka fogaanayo moogta marka ninkan waa la yimid sababtin waa la yimid mawaanicdii iyo wix jannadii kuu diidi lahaana maaragtay aad iska ilaalis oo isagu wuxuu yiri maarata xaramtu lxaraama waa ki yiri moogta marka qofku wuxuu jannadii helaa marka uu ka fogaado kabaa'irti man cabada allaha laa yushriku bihi wa aqaama asalaata wa aata azakaata wa saama ramadaana wajtanaba alkabaa'ira falahu ljanna aw dakhala aljanna xadiidka imaam axmed iyo nasaa-i baa wariyey sanadkiisuna waa saxiix qofkii alla caabuda xadiidka abu ayuub alansaari qofkii alla caabuda oo aan cibaadadiisa wax kale la wadaajinaynin salaadiina ooga zakadiina guta soonkiina maarata soombishi soonna sooma kabaa'irtana ka fogaada marka macnaheedu waa maxay wixii maanic ahaa ee jannada u diidi lahaa uu iska ilaaliye qofkaa jannadii buu leeyahy ama jannadu galaa faa'iidada shanaadi waxay tahay inaanu qofku iska xarimin xalaashi oo ninkani waa ka yidhi wa axlaltu lxalaala aan xalaashii la imaado oon ictiqaadiya inay xalaal tahay marka qofku inuu xalaashii yani ka fogaado iyadoo wax sabab sharcigoo maaragtay uu cuskanayana aanay jirin waa arrin madmuum ah oo shareecadu diidan tahay wax la ammaanana maaha marka qaarkood dadku iyagoo maaragtay alla u dhawaada isleh yay iscadaabayaan kuwii yiri oo kale maaragtay haween guursan mayno habeenna seexan mayno iyo wax noocaas oo kale waa ka diiday rasuulku sal slam wuxuuna yidhi man ragiba can sunnatii falaysa minii qofkii aniga sunnadeyda ka jeesta iga mid maahan buu yidhi rasuulku sal slam marka naftooday dhibaayeen soo ma jeedid midba wuxuu leeyay maaratay maalin kasta waa soomaya midna wuxuu leeyay habeenka o dhan taagnaanaya naftoodii marka cadaabaya marka wixii u banaanaa oo xalaasha ahaa yay maaragtay iska reebayaan taasina wax bannaan ma aha waa nooc zuhdiya oo laakiin xaaraana faa'iida lixaad waxay tahay in xaaraantu ay tahay wixii alla uu qur-aanka ku xarimay ama carabka rasuulkiisa sal slam uu ku xarimay faa'iidada toddobaad waxay tahay in xalaashii oo la xalaaleeyo xaaraantii oo la xaaraantinimeeyo ay macnaha caam ku tahay waxaas maaragtay la wada xalaaleynayoo dhan iyo waxa la wada xaaraantinimeynayoo dhan sidaa darteedu marku wuxuu yidhi adkhulu ljannata qaala nacam buu yidhi ha waa gelaysaa buu yidhi ile xaaraanta qaarkood duu iska dhex dabaasho de wuxuu la yimid qof wax yani jannadii ka celinaya mogta mawaani aa timid meesha hadduu xataa camal saalix uu la yimid oo sabab ah ama shardi ah de wax ka hor ka hor imaanaya meesha jooga marka oo u diidaya jannadii waa maxay waa xaaraanta lagu dhacayo marka xalaashii aan xalaaleeyey iyo xaaraantii aan xarimo macnaha wixii oo dhan baa soo gelaya u leeyahay xalaashii oo dhan iyo xaaraantii o dhan baa soo gelaysa sheekh ibnu cuthaymiin wuxuu yidhi marka xadiidkan xoogaa ishkaala ku jiro yidhi oo ninkii wuxuu yidhi yani intaa aanan wax ku darin buu yidhi mota lama zid calaa dalika shay-an markaasaa haddana rasuulka sal slm wuxuu leeyahay jannadii baad gelaysaa iyadoo marka meeshii xataa arkaanta islaamka wax ka maqan yihiin oo zakadii iyo xajkii aan la sheegin zakaduna waa la farad yeelay intaan soonkaba la farad yeelin zakadaa ka horreysa soonka marka lama dhihi karo xadiidkan waxaa dhici karta inuu ahaa zakadii ka hor intaan zakadii la farad yeelina xadiidkan soo aroor lama dhahayo oo lama dhihi karo oo wax la iska yaqaano in zakadu ka horreysay soonka xajka laakiin waa la dhihi karaa in la yidhaahdo xadiidkan wuxuu ahaa intaan xajka la farad yeelin laakiin ma dhihi karna annagu marnaba yani xadiidkanu wuxuu ahaa intaan zakadii la farad yeelin sakadii soonka waa ka horeysay xadiiskana soona lagu sheegay marka see looga jawaabayaa buu yidhi shiikhu marka wuxuu yidhi jawaabtu waxay tahay in la yidhaahdo waxaa dhici karta rasuulku sala alla ly slama inuu ninkan xaaladiisa ka ogaaday inaanu xoolo haysan ama uu ogaaday hadduu xoolo haysto inuu maaragtay ama xoolo helaba oo xoolo soo galaan uu sakada dhiibi doono sababta ninkii wuxuu yidhi xaramtu lxaraama buu yidhi mogti waan xaaraantii yani xaaraan ahaan u arko kana joogsado in sakadii la diidana qofkii isagoo xoola haysta oo xoolihiisa zaka ka waajibtay shuruudiina dhammaystiran tahay in sakadii qofku uu iska dhaafo dee xaaraantii bay ka mid tahy ninkanina wuxuu yidhi anigu maaragtay xaaraantii waan ka fogaanayaa buu yidhi marka sakada xataa waa gudanaya waa macnaha ama nin xoola haystaba ma ahayn labaduba waa dhici kartaa laakiin haddii xajkii laga hadlo wuxuu ku leey waxaa iska fudud in la yidhahdo xadiidkani wuxuuba ahaaba intaan xajka la waajib yeelin sababta sidiisaba xajka waxaa la waajib yeelay sanadkii sagaalaad ama kii tobanaad alla qowlkiisi ahaa wa atimu alxaja walcumrata lilah wuxuu leeyahay shiikhu waxaa la isku waajibiyey meeshan dhammaystirkiisa ee maahani xajkii baa markaas bilowday ma aha lafteedu laakiin waxaa la dhihi karaa xajka laftiisu wuxuu soo gelayaa xaramtul xaraamadu soo gelayaa sababtoo xajkii oo laga tago iyadoo uu kugu waajibay oo shuruuddii waajibinaysa meesha joogto waa xaaraan sakadoo laga taga sidoo kale iyaduna waa xaaraam marka xaramtul xaraamada soo wada gelayaan marka faaida sideedaad waxay tahay ee xadiiska laga qaadanayo in haddii nacam lagu jawaabo ay meesha ku jirto su-aashii oo lasoo celishi su-aashii hada hor dheeraato hadii rabto laba sadar ha noqoto waxaad kaga gaabsan kartaa nacam inaad tidhaahdo meesha uu yidhi marka ninku yani sababtaa ninku wuxuu yidhi jannadii ma gelayaa rasuulkuna wuxuu yidhi sal sl haa yani jannadaad gelaysaa waa macnuhu sidaa darteed qofka haddii la weydiiyo oo la yidhaahdo haweentaadii ma furtay oo uu yidhaahdo haa waa ka furmaysaa sababtoo ah qowlkan uu leeyahay ninku nacam yaa wuxuu la macno yahay dallaqtuhaa ilaa su-aashii baa waxaa ku jirta ma furtay hadduu marka nacam yidhaha macnaheedu waan furay isagoo ku dhawaaqay la macnata carabi ahaan haddii weligii yani gabadha weliga u ahaa u yiraa heblaayo waan kuu guuriyey nin buu la hadlayaa mathalan yani gabadhii aan dhala anugu yaan kuu guuriyey oo qofkii lagu yiraahdo guursanayey aqabilta war ma ogolaato adigu ma aqbash guurkaas oo uu yirahdo nacam way ku filan tahay qabuulkii ile nikaax waxaa loo baahan yahay iijaab iyo qabuul moogta iijaabkiioo weliga ka imaanaya iyo qabuulkiioo qofkii guursanayey ama wakiilkiisii ka imaanaya marka qabuulkii way ku filan tahay inuu yirahdo nacam sababtoo nacamtii waxaa ku guda jira su-aashii oo lasoo celshay lama aqbashaa la mata nacam qabiltu asoo yiri kale lamid marka qabiltu yaa ku qarsan meesha nacam keliya ha yiraa isagu laakiin qabiltuna meesha waa ku qarsanta sababtoo su-aashii ku jirta marka iyadoo lasoo celshay la macnata haddii nacam la yiraahdo haddii qofka la yiraahdo awaqafta beytaka beytkaadi waqaf miyaad ka dhigtay oo uu yiraahdo haa gurigiisa marka wuxuu isu bedelaa waqaf buu isu bedelaa oo lagu intifaacayo mulkigiisa waa ka guura dadki uu ku waqfaa ku intifaacayo haddii lagu yiraahdo abicta sayaarataka calaa fulaan gaarigaadi ma hebel baad ka iibis oo uu yirahdo nacam haa wuxuu qiray qofkaasu inuu gaarigiisa iibiyey sababtoo ah bictu sayaaratii calaa fulaan isagoo ku hadloo kale la macnata nacamta booskaas joogta marka dhammaan nacam meesha lagu isticmaalaba waxaad ka soo qaadaa in su-aasha lasoo celshay marka waa masalo faa'iide maaragtay leh xagga fiqigaba oo in lagu baraarugsanaado loo baahan yahay nawowi wuxuu yidhi allah u naxariistee wamacnaa xaramtu alxaraama ijtanabtuhu wamacnaa axlaltu alxalaala facaltuhu muctaqidan xilla waa tii bilowga hore aan kusoo laqbayn macno kale yaa maaragtay jira oo midkaa uuna wuu sheega aan ahayn oo muxuu yahay marka macnahaas kale inaad xaaraantii xaaraantinimo u ictiqaadiso maxaa yeelay haddaadan u ictiqaadin xaaraantii xaaraantinimo xukunkii sharciga ahaa maba aadan rumaynba haddii aadan xalaashii xalaalnimo u ictiqaadinna xukunkii sharciga ahaa ma aadan rumaynin waxaa waajiba marka inaad xalaashii u ictiqaadiso inay xalaal tahay xaaraantina inay xaaraan tahay aada u ictiqaadiso hadalka nawi uu ku fasiray xadiidkana xoogaa gaabin baa ku jirta buu leeyahay macnaha sidii la rabay uma uusan sharxin masalan ah masaladan ah sidii la rabay uma sharxin masaladan ah axlaltu alxalaala waxaramtu alxaraama calaa kulli xaal bilowgii hore waxaan idiin sheegay ahlucilmiga qaarkood inay leeyihiin xalaaleynta iyo xaaraantinimeynta waxaa laga wadaa xalaashi oo la sameeyo xaaraantina laga fogaado saasay marka ku fasireen waxyaabaha ku tusinaya marka taas waxaa ka mid ah alle wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu laa tuxarimuu tayibaati maa axala allahu lakum dadka muuminiinta ahow ha xariminina waxyaabihii wa wanaagsanaa ee alla uu idiin xalaaleeyey walaa tactaduu yani amarka allana ha dhaafinina in allaha laa yuxibu almuctadiina alla ma jecla kuwa xadgudbe e wa kuluu cuna mima rasaqakum allahu wixii alla idinku arsuqa xalaaluu ka mid yahay xalaalan tayibaa xalaal wanaagsan cuna oo ha iska xariminina waxa la idiin xalaaleeyey ayadan waxay kusoo degtay qolo maaragta waxyaabihii u wanaagsanaa inay cunaan iska xarimay iyagoo leh adduunyadii yaan ka fogaanaynaa qaarkood waaba dhaaranayaanba wallahi inaan waxaas cunayn u leeyahy ama wuxuu leey maarata waxaas waan iska xarim anugu marka wixii masaasay xaaraan ku noqonayan marka saas xaaraan ku noqon maayaan marka qaarkood waxaa dhici karta inaanay dhaaranba waa iska xarimana aanay dhihin laakiin saasoy tahay haddana alla wuxuu yidhi laa tuxarimuu tayibaati maa axala allahu lakum danta uu leeyahy qofka waa maxay marka waxbuu iska xarimay laleeyahay wuxuu rabaa inuu ka joogsado isagoo raba naftiisa inuu dhibo oo wuxuu leeyahay shahawaadkii wixii iska jeclaad naftu yaan ka celinayaa buu leeyahay waataan marka hore idiin sheegaayo fulaanun laa yuxallil walaa yuxarimu yaa mararka qaarkood la yidhaahdaa macnaha haddaanu xaaraanta ka joogaynin oo aanu maaragtay ku ekaanaynin wixii loo baneeyey haba ictiqaadsanaadee wixii xaaraanta ka ahaa inay xaaraan ka yihiin marka qofkii xaaraanta sameeya oo aan iska ilaalin iyo waxay dhahaan mararka qaarkood huwa muxallil yaanuba ictiqaadsanaanin in maaragtay waxaas ay xalaal u yihiin sida uu ibnu rajab uu ku fasiray xadiidka marka wuxuu leeyahy ibnu rajab xadiidkani wuxuu ku tusinayaa qofkii waajibaadka la yimaada muxaramaadkana iska ilaaliya inuu jannadii gelaayo axaadiistuna waa ku tawaaturtay macnahaas wabillahi towfiiq intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhiru dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fii shabakati manhaji online